asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta redio baydhabo idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ah ugu door karoona wasiirka wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guryeynta koonfur galbeed soomaaliya oo maanta magaalada baydhabo ka daafuray tababar wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta daafurtay kulan lagu ansixinayo shaqada xafiiska w f b ee soomaaliya gabdhihii ugu horreeyey ee ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo tababar loo soo xidhay macallinbu oo ka digay in khallaase laga abuuro gobolka gedo soomaali ku goodoonsan xadka dalalka belaruus iyo lutaniya dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dil ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gedo xal laga gaaray xiisad ka taagnayd xal laga gaaray ciidamadii gadooday ee magaalada beledweyne akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobada ugu door karoon ciidamada yuhuudda israa'iil oo weeraro cusub ku qaaday khaza t b l f oo eedayn kulul u jeedisay midooda afrika waa habeennimo axada dhegaystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha siddeedaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegaystayaal haatana waxaad u diyaargaroodaan warkii oo dhan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibdhiska guryeynta koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo wuxuu ka daafuray tababar wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska iyo guryeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cali xasan ayaa maanta magaalada baydhabo wuxuu ka daafuray tababar lagu baranayo qorsheynta iyo maareynta dhulka magaalooyinka oo loo qabtay qaar ka mid ah injineerada wasaaradda iskuduwayaasha degmooyinka qaar iyo injineerada afar degmo oo kale ah xudur ceelbarde diinsoor iyo degmada beerdale waxaana furitaanka tababarkan goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane maxamed cali colow xildhibaan idriis iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi sheekh xaseen muhiimadda tababarkan ayaa ahaa in lagu tababaro ka qaybgalayaasha sida ay naqshad ay ugu samayn lahaayeen magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya muddo sagaal maalmood ah ayuu tababarkan socon doonaa waxaana lagu qaadan doonaa casharo ku saabsan qorsheynta iyo maareynta dhulka magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta daafurtay kulan lagu ansixinayo shaqada xafiiska w f b ee soomaaliya wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay daafurtay kulan lagu ansixinayay qorshaha istaraatiijiyadeed amaba shaqo ee hay-adda cuntada adduunka ee w f b xafiiskeeda soomaaliya ee laba kun labaiyo labaatan ilaa iyo laba kun shan iyo labaatan kulanka waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee wada shaqaynta la leh hay-adda cuntada adduunka xafiiskeeda soomaaliya ujeeddada kulankan ayaa ahayd iswaafajinta qorshaha horumarinta qaranka iyo qorshaha istaraatiijiyadda cusub ee w f b soomaaliya sidoo kale hubinta n qaabkii loo fulin lahaa n qorshahan iyadoo la kala caddaynayo hanaanka kormeerka la socodka iyo qiimeynta barnaamijyada iyo mashaariicda ku jira qorshahan iyo doorka fulineed ee wasaaradda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adda w f b ee soomaaliya ka howlgasha ugu dambeyntii in la helo kulamo xilliyeed lagula soconayo hadba heerkay marayaan barnaamijyada iyo mashaariicda ku jira een qorshahan gabdhihii ugu horreeyey ee ka mid noqonaya ciidanka booliska haramacad ee soomaaliya ayaa tababar loo soo xiray faahfaahinta warkanna waxaa inoo haysa wariyaheenna sahro mursal cabdiraxmaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa tababar ugu soo xiray magaalada ankara ee dalka turkiga dufcadii ugu horeysay ee hablo dhammaysatay tababar ciidamo kuwaas oo ka mid noqonaya ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran ee haramacad munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay dowlada turkiga iyo soomaaliya kuwaasoo ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska turkiga ku-xigeen arrimaha safaarada soomaaliya ee turkiga duqa magaalada ankara iyo saraakiil ka tirsan ciidamada haramac taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa xusay muhiimad ay u leedahay soomaaliya dhismaha ciidamada booliiska waxaan ku faraxsanahay macallimiintiinnu inay aada iyo aada idiin ammaanaysay oo muxuu ahaa tababarkan inay wiilashaba idinkaad kaga fiicneed tababarkan dalka haddaad ku noqotaanna wax badanaad u qaban doontaan dalkiinna tababarkanina wuxuu ka mid yahay tababarada khaaska ah ee howlgallada khaaska loo isticmaalo dufcadda gabdhahani waa dufcaddii ugu dambeysay oo uu tababarkaas uu ku soo xirmay marka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo marlabaad dowladda shacabka iyo ciidanka buliiska gaar ahaan ciidanka gaarka ah tababarkan ay u fidiyeen qolada xamar joogta oo ciidankeennaasa iyo gabdhahaanba soomaalidu waxay leedahay abaal wayna gudi doonaan insha allah gabdhaha tababarku u dhammaaday waxaan idinku hambalyaynayaa tababarkii aada soo qaadateen ee quruxda badnaa oo maanta sideed iyo labaatanka bisha sideedaad idiin xirmay waa idinku hambalyaynayaa natiijada fiican aad ka soo hoyseen waxaan filayaa maalintaad halka xeradan laydin keenayay iyo maanta inaad aad dad aada u kala duwan xagga aqoonta iyo fekerka iyo ciidanimada iyo hubka iyo duruustaad qaadateen wax weyn inuu u dhexeeyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa macallimiintii iyo dugsigaan ka shaqaynaysay ee waxbaraysay gabdhahan iyagu gacanta ku haayay
mahadsaned sahro mursal cabdiraxmaan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in tuulooyin u dhow deegaanka bariire uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidanka dowladda soomaaliya ay weerar ku qaadeen tuulooyinka nuun gare iyo tawakal oo xarumo waaweyn ay ku leeyihiin al-shabaab sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa warbaahinta radio baydhaba u sheegay in howlgalkaasi ka dhanka ah al-shabaab ay ka wadaan tuulooyinka u dhow deegaanka bariire islamarkaana ay burburiyeen maxkamad ay al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada nuun gare iyo tawakal wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaankaasi ayaa sheegaya in weli howlgalladaasi halkaasi ay kasii socdaan islamarkaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa al-shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa saldhigyo waaweyn ku leh ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab balse ay mararka qaar ay weeraro ay kala kulmaan dagaalamayaasha al-shabaab guddoomiyihii hore ee gobolka gedo ugu magacownaa dowladda soomaaliya cismaan nuur xaaji macalimu ayaa ka hadlay xaaladda gobolka gedo arrimaha doorashooyinka iyo isbedeladii ka dhacay gobolka gedo macalimu oo warbaahinta la hadlay ayaa markii hore eena ka jawaabay war ka soo baxay guddoomiyaha gobolka gedo axmed bulle garaad oo ahaa in mas-uuliyiinta jubbaland aysan tegi karin gobolkaasi gedo wuxuuna sheegay in gobolka gedo uu ka mid yahay maamulka jubbaland islamarkaana aysan jirin n cid n ka hor istaagi karta mas-uuliyiinta maamulka jubbaland inay tagaan gobolkaasi gedo wuxuuna hadalkiisa intaasi ku daray in mas-uuliyiin uu isagu uu ka mid yahay muddo hal sana n si sharci darro ah loo leexiyey kuna maamulayeen gobolka gedo ujeedka laga lahaana ay ahayd in la godoomiyo gobolka gedo guddoomiyihii hore ee gobolka gedo ugu magacownaa dowladda soomaaliya cismaan nuur xaaji macalimu ayaa sidoo kale sheegay in degmada garbahaaray ay u diyaarsan tahay qabashada lix iyo toban kursi ee golaha shacabka ah ugu dambeyna macalimu ayaa si cad u sheegay in dhowaan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo uu ugu horeeyo madaxweyne axmed madoobe ay tegi doonaan gobolka gedo ayna jirin cid aan isku dayi karta inay hor istaagto mas-uuliyiintaasi dhanka kale dil ayaa ka dhacay degmada baar dheere ee gobolka gedo faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo saaka toogasho ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda hoose ee degmada baar dheere kaasi oo canshuurta ka aruuriya suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmadaasi kooxo ku hubaysnaa bisolado ayaa dhowr xabadood waxay ku dhufteen ninkaasi oo lagu magacaabi jiray haaruun cabdulaahi isaaq mayow iyagoona sidoo kale dhaawacay qof kale goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ragga hubaysnaa ee dilka geysay ay goobtaasi ay ka baxsadeen balse ay goobta tageen ciidamo ka tirsan booliska degmada baar dheere kuwaasi oo goobtaasi ka qaaday meydka askariga iyo qofka kale ee dhaawacmay laamaha amniga ee degmada baar dheere ee gobolka gedo ayaanan weli ka hadlin dilka saaka ka dhacay degmadaasi waxaana degmada baar dheere ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka gedo soomaali ayaa ku goodoonsan xadka dalalka belarus iyo luthania ku dhowaad afartan qof oo soomaali ah ayaa ku xaniban inta u dhexaysa dalalka belarus iyo luthania kuwaasi oo markii hore ka tegay dalka turkiga waxayna doonayeen inay tahriib ay ku galaan dalalka yurub eena dadkan oo ay ku jiraan carruur iyo dad waayeel ah ayaa sheegay in dhibaatooyin isbiirsaday ay halkaasi ay ku haystaan islamarkaana ay u baahan yihiin caawimaad qaar ka mid ah dadkan ayaa sheegay in toddoba maalmood ay ku goodoonsan yihiin dhul qabow ah oo u dhexeeya labadaasi dal waxayna intaasi ku dareen in laba qof ay ku dhinteen halkaasi xilli ay ka carareen ciidamada ilaalada xadka ee belarus soomaali fara badan ayaa sannadihii dambe kusii qulqulayay qaar ka mid ah dalalka yurub waxaana qaarkood ay la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil iyo dhibaatooyin kale oo kala duwan xal ayaa laga gaaray ciidamadii gadooday ee ku sugnaa degmada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan kulamo saacado badan qaatay oo dhex maray wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ugaas xasan ugaas rooble iyo odayaasha dhaqanka beledweyne ayaa lagu guulaystay in xal laga gaaro ciidamadii ka gadooday in cali guudlaawe uu tago magaalada beledweyne kulamadan oo uu horboodayay ugaas xasan ugaas rooble ayaa lagu heshiiyey in laga qaado ciidamadii qabsaday xarunta maamulka iyo xerada gaaska shanaad ee militariga soomaaliya ee lagu magacaabo lamagalay wararka kulamadaasi laga helayo ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamada gadooday ee xerooyinkaasi la wareegay ay soo bandhigeen shuruudo ay uga baxayaan xarunta kuwaasi oo ay ka mid yihiin kow inaanan loo raacan wax daalaca amaba aan la bartilmaameysan laguna soo oogin kiisas maxkamadeed in loo fasaxo mushaaraad horey looga xayiray iyo darajooyin laga musuq maasuqay sida ay sheegeen saddex in dib loogu celiyo xilal ay ka hayeen ciidamada kala duwan oo si sharci darro ah looga qaaday sida ay hadalka u dhigeen wararka ayaa intaasi ku daraya in shuruudahaasi ay aqbaleen in la fuliyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle waxaana la faray ciidamada ku sugan xerada lamagalaay iyo xarunta lamagalaay inay dib ugu laabtaan ciidamadii ay ka tirsanaayeen ee ku sugan xerooyinka qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka taagnaa xiisad ka dhalatay safar la sheegay in madaxweynaha hirshabeelle uu ku tegi lahaa beledweyne kaasi oo ugu dambeyn u baaqday safarkiisa halka markaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo t b l f ayaa eedeyn u jeedisay midowda afrika ciidamada fallaagada ee dagaalka ka wada gobolka ay colaadu ay ku dhuufatay ee tigraay ee waqooyiga dalkaasi etoobiya ayaa midowda afrika ku eedeeyey inuu dhinac u janjeero maalmo un kadib markii midowda uu dhexdhexaadiye u magacaabayay madaxweynihii hore ee nigeria olosojuun obasanjo afhayeenka kooxda t b l f ayaa sheegay inaysan kasoo horjeedin magacaabidda miser obasanja balse ay aaminsan yihiin inaysan waxba kasoo bixi doonin howlaha dhexdhexaadinta ee loo xil saaray madaxweynihii hore ee nigeria olosojuun obasanjo afhayeenka kooxda t b l f getacho reda ayaa midowda afrika ku eedeeyey inay la safteen dowladda etoobiya ciidamada yuhuudda israa'el ayaa weerar cusub waxay ku qaadeen khaza ciidamada cidhka israa'el ayaa maanta weeraray laba goob oo ka tirsan khaza kadib markii shacabka degan khaza iyo ciidanka israa'el ee xuduudda ay isku dhaceen sidoo kalena buufino soo qaaday waxyaabaha qarxa lagu weeraray koonfurta israa'el sida ay ciidanka yuhuudda israa'el ay sheegeen weerarkan ayaa yimid iyadoo masar iyo yuhuudda israa'el ay khafiifiyeen xayiraadaha socdaal iyo ganacsi ee lagu soo rogay khaza halkaasi oo labada dal ay godoomiyeen tan iyo markii ay xamaas ay qabsatay laba kun iyo toddobadii diyaarad dagaal oo ay leedahay yuhuudda israa'el ayaa weerartay dhismo military oo xamaas ay u adeegsan jirtay soo saarista hubka iyo tababarada sidoo kalena laga soo geli jiray amaba laga soo geli jiray n marin dhulka hoostiisa mara oo yimaada jabaliya ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada yuhuudda israa'el warkii habeennimo oo aada kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo meerayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abukaranteen oo dhanka farsamada iyo isku-dubridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkay farsamayaqaan weriye xasan jookar tani kulanto dambe dhegeystayaal isma dhaafno cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay e w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebookga ee radio baydhaba